ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho kaga qeyb galay munaasabad ee wasaaradda diinta iyo arrimaha awqaafta kusoo bandhigaysay daafurka xajka sanadkan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa ugu horeyn waxa uu kaga dhawaaqay madashan lacagta xajka ee sanadkan lagu aadayo
qiimaha insha allahu tacaala aan isleenahay xajku wuu noqon doonaa waxa weeye afar kun shan boqol afartan iyo saddex doolar iyo dhibic shan oo wax yaroo qadaadeeca santiyaala ayuu noqonayaa marka aad fiirisaan sanadkii hore iyo sanadkan sanadkan wuu wax yar hooseeyaa markaad fiirisaan oo insha allahu tacaalaa sanadkii hore waxoogaa uu ka hooseeyaa waad garan kartaan inta u dhexaysa mudane ra-iisul wasaare intii aad shaqada noo dirteen oo aan ku dhex jirnay runtii waxaa dhici jirtay marmar maamulka bicsada iyo iyo mas-uuliyiinta ka sarreeyaba marmar iyaga iyo xujayda inay isweyn jireen laakiin muddada aan joognay annaga iyo xisbada annaga iyo bicsadeenuba waxaan dhex taagnayn xujayda iyagaan dhex joognay u adeegaynay runtii marna kama aanaan dhuuman muddadaas yaroo meesha laga shaqaynayay runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa shirkadaha adeega xajka waxaan aada ugu mahad celinayaa bicada oo runtii labadoodaba wada shaqayn iyo xilkasnimo muujiyey
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo ka hadlay xafladan ayaa sheegay in wasaaradda diinta ee arrimaha awqaafto ee dadaal xooggan samaysay taasoo ka haddan sidai loo yareyn lahaa lacagaha khidmadda ee xajka oo dhinacyada masalan horumarinta adeega xajka dhinaca sicirka oo hadda aad arkayseen sida uu isu soo dhimay iyo lacagaha malaayiinta almost ten milyan xataa mar ku dhowaatay oo dadka soomaaliyeed jeebkooda dib loogu celiyey iyo guusha weyn oo runtii ahayd in ay la reward gareeyey ama jaa-iso la siiyey markii la tartamay dowladaha soomaaliya inay kaalin fiican ka gashay kaalinta afraad oo aan fududayn intaasoo dowladood oo soomaaliya ka horumarsan ka nidaamsan ka xoog badan ayaa aynu ka galnay kaalinta afraad marka waxay ku tusinaysaa inay guul fiican in la gaadhay oo aan wanaagsannahay iyadoo guushaasi jirto haddana dee caqabaduhu ma yarayn sida la sheegay runtii markii aan nimid waxyaabaha aadka runtii dadku ay uga sheegeynayeen dadka soomaaliyeed oo cid weliba ay ogeyd waxay ahaayeen arrinta waxaa kow ka ahaa ama qaybaha ka mid ahaa runtii qayb kamid ka mid ahaa arrimaha xajka wasaaradda diinta ee arrimaha awqaafta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay wadi dadaallo xooggan oo lagu dhimayo qiimaha lacagaha ay bixiyaan xujiyada soomaaliyeed